waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa bahda radio galgaduud waa saxaafadda weriyaasha sharafta leh ee dhammaan madaxda iyo agaasimka idaacadda iyo dhammaan dhegeystayaasha intaa ka bacdi sidaa og tahayba ilaa bishaan bilowgeydii waxaa jiray colaado kusoo laalaabtay qeybo kamid ah gobolka hiiraan oo dad beelo ah oo walaalo ah ayay diriil ku dhex martay ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay inaan xallino qeybo kamid ah colaadahaas gaar ahaan qeybo degmada mastabaan hoos tago oo deegaanka bacda iyo ilaa cabno aggeeda diriir xoogaa ku dhex martay beelaha waxaan isu keenay baalihii halkaasi ku dagaalamay degmada matabaan koo iyo labaatankii bisha ayaan kusoo gabagabeynay gobol nabadeed halkaasna waxaa lagu dhameeyey khilaafkii iyo colaadii dhex martay labada beelood alxamdulilah way heshiiyeen gacmaha ayayna isqabsadeen intaa kabacdi waxaan u howlgalnay sidii aan u xali lahayn dagaal isaguna sidoo kale jiray oo qeybo kamid ah isla gobolka hiiraan gaar ahaan koonfurta degmada mastabaan ilaa inta udhexeysa degmada maxaas ka jiray oo dad walaalo ah ay ku dagaalamayeen madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa u diray ciidamo alxamdulilah wuxuu ku guuleystay oo ciidamadaasi u hirgalay in ay kala qaadaan oo ay kala dhex galaan beelihii walaalaha ahaa oo halkaasi ku dagaalamayay iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada waxgaradka ah ee kasoo jeeda beelada waxay ku guuleysteen inay dib usoo raraan gaar ahaan ciidankii dhinaca soke ay dib usoo raraan maleeshiyeedkaas xaaladdu way degan tahay
waa tahay waxaad sheegtay in dhammaan laga gaaray xal sidee marka loo sii ogaan karaa oo xalkii inuu sii dhaqan gelayo ka maamul ahaan maxaa in kaga qorshaysa
mudan istaraatiijiyad ballaaran oo weyn oo dhammaan dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka hirshabelle ay iska kaashanayaan ayaa jirta oo la raba in lagu nabadeeyo dadka walaalaha ah ee wadadoga gobolka hiiraan oo in badan oo kamid ah ay dhibaato u geysatay colaadihii soo laalaabtay dad badan kuna ku hayeen dad badan ku dhaawacmeen halka dad badanna ay ku qaxeen oo dad iyo dunyaba gallaafsatay colaadahaas in la dhameeyo istiraatiijiyad weyn baa uga taalo maamulada waxaa sidoo kale ka shaqeynaya oo garab taagan waxgaradkii beelaha walaalaha ah waxaan rabaa marka inaan dhammaan bulshada la wadaago baaq nabadeed oon u jeedinayno beelahaas walaalaha ah inay walaalsinimadooda aqoonsadaan islaamnimadooda aqoonsadaan soomaalinimadooda aqoonsadaan derisnimadooda aqoonsadaan walaaltinimada iyo wax walboo ka dhexeeyana ay tixgeliyaan colaadaha yararka ee ka dhexeeyana inay dhameeyaan oo maaragtay gacmo geel jira hoosaa loo dhaqaayin waxba la kala faa-iidi mahayo ilaa wakti fog baa la dagaalamayay oo la isdilayay dhul lama kala qabsado dadna lama kala qabsado dunyo kalena lama kala qabsado wax la kala faa-iidaa ma jiraan oo aan ahayn in la isku naar tago oo la isku cadaab tago marka waxaan rabnaa dadka u bisinbisoonaya colaada inaan ugu baaqno inay nabadda ka shaqeeyaan baaqaas nabadeed baaqaas nabadeed aad jeediday ka sokow waxaad sheegtay in qeybihii kala duunaayey lagu dagaalamayay gobolka hiiraan laga gaaray colaadii heshiis qeybo kamid a ciidamadii ayaa laga qaaday halka qaba qeybo kamidana ay saamaxeen sidaad hadalka u dhigtay marka maxaa in kaga qorshaysan hadday mar kale dib usoo laabtaan arrimahan oo kale ama dad soo horinaya ay jiraanba
waa mahadsan tahay mudane waa su-aal muhiim ah waxaa nooga qorshaysan mar walba anagu inaan nabadda ka shaqeyno inaan heshiiska iyo dib heshiisiinta beelaha walaalaha ah ka shaqeyno waktiganaga iyo naftanada iyo maalkanaga inaan u hurno ayaa nooga qorshaysan ka daari mayno inta qofka colaada hurinaya oo uu ka shaqeynayo colaadii iyo dhibaatadii anaguna taa bedelkeeda waxaan si ka orod badan si ka daacadnimo badan si dar ilaahay ah aan uga shaqaynaynaa nabadgelyada iyo heshiiska walaalaha waxaan ognahay nolosheena iyo jiritaankeena iyo wanaagga nagu inuu ku jiro heshiiska iyo nabadgelyada inaan ka wada shaqayno waxaan rabaa inaan sidoo kale u baaqo dadka colaada ka shaqaynayo gaar ahaan ururada argagixisada oo kulug leh qaybo kamid ah gobolka hiiraan iyo qaybo kamid ah gobolka galgaduud mar walbana ka shaqeeyo mar walbana ka shaqeeyo isku dirka dadka walaalaha ah ee raba inay ka faa'iideystaan waqtiyada dadkaasi isku mashquulsan yihiin inay magaalooyinka qabsadaan inay caasimadaha qabsadaan inay waktigaas ay dadku isku dhacsan yihiin ka faa'iideystaan ururadaas waxaan rabaa inaan maaragtay dadka soomaaliyeed mudane ururadaas yaad kala jeedaa
ururkaasi waa ururka al-shabaab iyo dhammaan khawaarijta oo ka shaqeeya mar walba isku dirka dadka walaalaha ah iyo colaadooda si ay uga faa'iideystaan ay u dhibaateeyaan magaalooyinka iyo caasimadaha iyo meelaha nabadgelyada ah si ay dadkaas uga faa'iideystaan waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u muujiyo inay ka waantoobaan dagaalka inay ka fekeraan xaaladaha iyo qaababka wax u dhacayaan waxaad og tahay maalintii aan dhignay gogashii matabaan ee ugu dambeysay isla xilligii gogasha loo fariistay ee wadahadalku oo furmay labada odayaasha beelaha ah beelaha walaalaha ah aan kusoo dhaweyno warkiiba maamulka warka furay isla xilligiibaa waxaa la sameeyey asasiino waxaa lagu dilay qof soomaaliyeed wa tahay waxaad dareemaysaa marka waxaasi aan ahayn wax ay ka shaqaynayaan dad maaragtay shacab ah ee ay yihiin dad inay ka shaqaynayaan ururo argagixiso waxaa kaloo annagu in badan u kuurgalnay labada beelood ee dagaalamta dadka deriska ah waxaan marka rabaa in dhammaantood labada beeloodba dad nabada jecel marka meeshaas waxaa colaada horinaya inay yihiin al-shabaab shaki kuma jiro waxaan leenahay marka dadka soomaaliyeed usoo wareejeysa sidii al-shabaab la isaga sifay lahaa idinkuna aada nabad iyo heshiis ugu noolaa lahayd waa mahadsantaa